iyo roobka deertioo sida tooskeen ku bilowdan guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba dadka beeraleyda ee ka shal sugan deegaanada shaldu iyo ndareer sideena taabadow ka beero maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed eena dadka beerleyda ee ansurum iyo taabadow ka beero ka dhiirigeliya xoojooku lahasaarowka dalagyada shaldu gaar ahaan haan sanadkan ka bowdhulka wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed ibraahim cali iyo waliba uu sabogaaday guud ahaan bulshada koonfur galbeed oo ansurumi taabadow ka beero iyo on markaas ku faa'iidaysada roobka diirta ini dadkii kaana sanadku eedanka kaheen beer abuurashada oo dadkii mataqaanaa eedanka surumeen inay beerasho abuuradaan taasna farxad kalagu runtii mayla eray biyo sacabadaada iyaa lunku dherage ini markaqaan kaamam la suubiyo qaxootii barakaca ina la guro meelaha la teegnaado wal macnaya suubiyaas male araga haytaan alxamdulilah geeka roobkii baydhabo walaa roob ee geeka dareera gobollada iyo deegaanada koonfur galbeed kulli wararka hanoo deeraaw inay roobka curodeen iyahana deera hayta may kaloo farxad ahaa dadkaana ini inkaheen ini maaragtay beeraha abuuradaan oo alxamdulilah oo markii inka horreyti sanadkun may waaha may dheegahayna ini boqolkiiba eed tirada dad boqolkiiba dad eedan badan ini dadkii ka qanaceen ini walaagii waalidiintaana iyo awowyaalkaana ha ka noolaada jireen oo in dhulka la beerada una waalidaan waalidiintaan meera jereena lanhoo kufa dhula ka taagsade marka dadkiina dhulkii fahmeen oo beerihii lambahi oo bushmill kusuubi ini macna an suubiyaana lisla fahmi oo dadka kulli alxamdulilah tii una araga jirnayaa la noqdi farxad weynaanin eeta ini beeraha lambaha beeraha la abuurada beeraha la tabcada taasaa may suubiyaase macno weyn taasaa walaqadaasa koonfur galbeed taasaa walaqadaasa may ogtiina ufurow iyo mataqaana qasan dheere iyo gududo iyo maaragtay xabaal barbaar masigadii kusheena jiray soomaaliya geeska geeska ini maaragtay filnaada jirta geeka dadka noocaas ee lanka maaragtay ini buush lan isoo buushaka jiraan dheer suurtagal ma noqodaasa maaragtay dadka alxamdulilah wacyigelinta walaa tarti ee ini dadkii mar kale ini beerihii lambaha oo qof wala beertiis abuurada dhulkii la aamina suubsadeen birsho roobkii yaa heleen alxamdulilah taasi taasu may kaloo ammaanaane wa aragta waddanka eedaan dhisamahay dadkii may hana qaadeene inay mataqaanaa dalsho dhisada laamiyada eerboorada la dhisaa oo aragteen laamiyada laku dhisaa magaalada baydhabo eerboorkii buurha kaba ha dhamaaday oo caalamiga dadkii oo reer buurha kaba dhisadeen ceelbardikii ceelbardi gebagabow qasa dheer haddii ayaa hadda bilow ayay yusiin la dhisahay waddanka dhan maylankahay dadka inay war suubsadaan marka alxamdulilahan kama hadyaana waxyaalahakeedaasin ka ammaanaan guulaasin rajeeya may fanaane marka in arrimahaas oo roobka iyo barwaaqada ilaahayna siiya ilaahay lan shukriya ilaahay lan mahadnaqa beerahana lambaha beerahana la abuuro oo hadda maaragtay wararka oo hadda beerahana maaragtay farxad badanaan iyo abuureen runtii eedaan ka faraxsanna eedaan mahadsantiin guulaasin rajeeyaana koonfur galbeed guulaysatoy